soomaaliya weliba ay nagatay wadankiisii adeegyaala gobolka oo kabiiri ururka bulshada bariga afrika e a c markii abati natiijada odeeyowga ini soomaaliya lagu ogolaaday xubinimada ururka weliba calanka la dhekeeya dhiniga dambe ee meeliyo fadhiyaan madaweyneyaalka wadamada ururka weliba higtay madaweyne xasan oo fadhiyay kursiyaala safka horoha kujeeda miiska isqoronfiiryahay kureedini laakii oo laka wareejiyey kursiga soomaaliya ee xubinimada ururka bulshada bariga afrika welibana markaasay dhina fadheeday madaweyneyaalka wadamada ururka bulshada bariga afrika ururka bulshada bariga afrika waa urur goboleedka xaruntiis eeta magaalada aruusha ee dalka tanzania kaasi oo usa dhismay sanadkii lama kun kureed helisyo deereen shankumidee siyeedka dale uus adaka koobanyi suudaanta koonfureed iyo xubinimada ururka bulshada bariga afrika helay bilii setembar sanadkii lama kuntumility meelo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo ururkaasi ka biirtay bilii abriil ee sanadkii hore soomaaliya iyo sanadkii lama kuntumility lakudiidiyo codsiga xubinimada ururka bulshada bariga afrika welibana mar kale codsi dirsatay sanadkii lama kuntumiyo siyeedkii taasi oo hakad geliiday ilaa doorashadii soomaaliya kudhiida taasi oo usakabay madaweynega hadda talad haayee xasan sheekh maxamuuda intaasay kureed madaweynega soomaaliya ee bartamiga bilijoong ee sanadkii laadhaafi shirmadxeedka ururkan ku qeybgalay magaalada aruusha si uusan xooji dalabka soomaaliya kabiirowga ururka kenya kumida wadamadanka awood badan ururka dhiniga dhaqaalo iyo saameynta siyaasadeedba weliba taageeradii anfadiida ini soomaaliya ka biirta ururka bulshada bariga afrika madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku qeybgalay meertada labaatan iyo saddexaad ee hogaamiyaalka dalalka kamid aysan ururka iyo guddoomiye kursiga xubinimo ee jamhuuriyadda soomaaliya oo la aqbalay codsijiya ku biirowga daladun madaweynega yaa xusay dadaalkuusi kabii tan iyo sanadkii lama kun iyo tumility kumidnagdowga daladun maadaama fursadan ata dadka soomaaliyeed oo helow suuqa caalamiga ee fursad ganacsi iyo inisdareerowga oonfudayow weliba uuse ammaanay khubarada iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee ku shaqeey sidii dalalka kamid aysan daladun lanka qancii lahay aqbalaada codsiga soomaaliya madaweyn xasan sheekh maxamuud oo dalkareedan kanagadi iyaanka hambaliyay shacabka soomaaliyeed xubinimada dalada bulshada bariga afrika usoo kuwerbi dadaalada lakabi fursada kajartii awooda dalkan iyo onlayin inyo la tartaman dhigsho shacabka gobolka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo maanta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ka mid noqotay suuqa bariga africa oo ay toddoba dalo hore ku midaysnaayeen oo soomaaliya ay noqotay dalkii sideedaad waxaan rajayneynaa in ay dadka soomaaliyeed ka faa-iidi doonaan oo ay ka faa-iidi doonaan suuqyada suuq saddex boqol oo milyan dadkiisu ay yihiin oo kasoo bilowdo atlantic ocean oo kusoo dhamaaday indian ocean iyo red sea waaye suuq aada iyo aada u ballaaran waaye dad aada iyo aada u badanna ay degan yihiin dadkeenuna maadaama haddaba ay joogaan gobolka oo meel walba ay degan yihiin in ay si sharci ah oo nidaam ah oo waxlahaanshiya ah ay ku joogaan ayaa muhiim ah sidoo kale annaguna dal macno badan leh khayraad badan leh wax badan soo kordhi kara ayaa nahay waana laga faa-iidi doonaa annaguna waa ka faa-iidi doonaa suuq ayaan u baahan nahay suuqii ugu horeeyo weynaayna waa kana suuqyo kaloo badanna waa ku biiri doonaa dhaqaalaha dadkanaga iyo warshadaha mustaqbalka imaanaya iyo khayraadka badane dalkeedna uu leesa uga faaidaan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaana laga rabaa inaan si mas-uulnimo ah aan u dhaqanno oo aan suuqaasi isticmaalkiisa aan sharaf iyo haybad iyo karaamo aan ka qaadno oo aan aada iyo aad nooga noogamana imaan doonto hadii allayara ilaan haddaba dalalka ku jira suuqaas waa joognaa waa ku ganacsanaa qaarkeen warshaday kuleeyihiin qaar daaray kuleeyihiin qaar maxaan ku rahdaa gaadiid iyo business waaweyn ayay kuleeyihiin ceeb kama kama imaanin haddana way sii qurxinaan doontaa dadka soomaaliyeed markaa ha u diyaar garoobaano inay wax la wadaagaan saddex boqol oo milyan oo qofood oo dad ah suuq yar haddaan nahay suuq weynaan leenahay waxaan iibgeyna aan ka shaqayn hadii allayra inaan yeelano beri bar xoolo khayraad aqoon intaba waa leenahay aan iibgeyna hadii alayra aada iyo aada umahadsantiin soomaaliya cusub hambalyaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu